galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha abriil waa laba sannadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o e somali com idaacadda galabta waxaa idiin daadiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mida warar iyo warbixinno dheeraad ah oo ku saabsan duqaymo kala duwan oo ka dhacay soomaaliya siddeed iyo afartankii saac ee la soo dhaafay cabdidhoorre xalay wakhti dambe waxaa ka dhacay howlgal ballaaran waxaa meeshaas lagu dilay lix nin oo kooxda ugus ee al-shabaabka loo yaqaano nimanka tirsanaa aaggaasaynu ku sugnaayeen meeshaasaynu ku dhintay lixda ninba oo ka tirsan kooxda ugus waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelannay mudanaha koongareeska maraykanka ee laga soo doorto gobolka minnesota dalkan maraykanka keith elison
haa aad baan ugu walaacsanahay in arrimahan salka ku haya muslim nacaybka ay isticmaalaan ururrada argagixisada ee islaamka u fasirta sida ay iyagu u arkaan
qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijkayga galabnimo marka horese warkii caalamka
dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay in diyaaradaheeda dagaalka ee aan duuliyaha wadin ay bartilmaameedsadeen islamarkaana ay qaarajiyeen sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab meel ku dhow magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe dowladda maraykanka ayaa sheegtay sarkaalkaasi lagu magacaabo xasan cali dhoore oo ka tirsanaa amniyaadka al-shabaab uu ahaa qofka la beegsaday weerarkan ayaa dhacay habeenkii khamiistii waxaana sidoo kale isla weerarkaasi ku dhintay laba qof oo la socotay maraykanku waxa uu sheegay in xasan cali dhoore uu lug toosa ku lahaa dilka saddex muwaadin oo maraykanka ah oo lagu dilay weeraro ka dhacay muqdisho sidoo kale weerar labaad oo loo adeegsaday duqayn dhinaca cirka ah ayaa shalay ka dhacday meel u dhow magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose xilli dagaalo foolka foolahana ay dhex marayeen ciidamada amisom iyo maleeshiyada al-shabaab warar aanu ka helnay dadka degaanka ayaa sheegaya in duqayntaasi lala beegsaday baabuur ay saaraayeen afar xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab oo uu ku jiro madaxii ururka ugu qaabilsanaa magaalada janaale ilaa hadda ma cadda waddanka geystay duqayntaasi oo dhacday saacadihii hore ee jimcihii shalay howlgalka amisom ee soomaaliya oo ka hadlay weerarada ka dhacay gaarka janaale ayaa sheegay in howlgal cirka iyo dhulka ah oo wadajira oo ay qaadeen ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida lagu dilay sarkaal ka tirsan al-shabaab oo laga yaqaanay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan agaarka janaale war-saxaafadeed ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo laga fuliyey aagaarka janaale lagu dilay sarkaal lagu magacaabayay cabdirashiid buqdube oo ay la socdeen labaiyo labaatan kale oo ka tirsanaa al-shabaab lana dilay kadib markii duqaynta cirka iyo howlgalka dhulka ah laga fuliyey goobaha ay ku sugnaayeen ee ku teedsan wadada isku xirta buufow iyo janaale sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay amisom warar goordhow naga soo gaaray dhinaca gobolka jubbada hoosena waxay sheegayaan in duqayn ay xalay ka dhacday meel dhinaca galbeedka uga toosan magaalada kismaayo faahfaahinta duqayntaasi jubbada hoose goordhow ayaad maqli doontaan
dhinaca kalena hal sano ayaa ka soo wareegtay markii weerar lagu qaaday jaamacadda gaarisee dalka kenya halkaasoo lagu dilay boqol sideed iyo afartan qof ardayda wax ka barta jaamacadda gaarisa ayaa xus u sameeyey sanad guradii koowaad ay kasoo wareegtay weerarkii argagixiso halkaasi oo ay ku xasuusanayeen qaar ka mid ah qaar badan oo ka mid ah saaxiibadood oo goobtaasi ku dhintay kadib markii ururka al-shabaab uu weerar ku qaaday goobihii ay hurdeen waxaana weerarkaasi uu soo dhammaaday lix iyo toban saacadood kadib saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay ka qayb galayaan xuska taacsida ah ee dadkii dhintay loo dhigayo iyaga oo la kulmaya dhaleecayn ku saabsan kaalintoodii oo yarayd maalmihii weerarka xigay saraakiisha dalka syriya ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka heleen qabre wadareed magaalada balmeyra oo dhowaan ay ciidamada xukuumadda asad dib uga qabsadeen maleeshiyada ururka daacish mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qabrigaasi ay ku aasnaayeen meydadka ilaa iyo afartan qof oo ay ku jireen dumar iyo saddex carruura ciidamada asad ayaa magaalada qadiimiga ah ka qabsaday isis ah haddii lasoo dhaafay balmeyra oo ku jirta liiska goobaha taariikhiga ah ee hay-adda sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiya la yidhaahdo unesco ayaa horey u ahayd magaalo ay u dalxiis tagaan kumanaan kun oo qof sannad walba isis ayaa magaalada ka qabsatay ciidamada dowladda dagaal maalmo socday bartamihii bishii mey ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii iyagoo markii dambena burburiyey dhismooyin badan oo la dhisay xilligii boqortooyadii romaanka muddo ku dhowaad laba kun oo sannadood haatan laga joogo
madaxweynaha galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington dowladda maraykanka ayaa xaqiijisay in sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay duqayn ka dhacday agagaarka degmada jilib khamiistii maraykanku waxa uu sheegay in duqayntu ay bartilmaameedsatay xasan cali dhoore oo ka tirsanaa amniyaadka iyo sirdoonka al-shabaab faahfaahinta dilkan oo ay dowladda soomaaliya sheegtay inay kaalin ku lahayd ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyey maxamed colaad xasan
war-saxaafadeedkan uu ku saxiixnaa xogayaha warfaafinta ee wasaaradda gaashaandhigga maraykanka biter cook ayaa lagu xaqiijiyey in maraykanku ay ku dileen xasan cali dhoorre howlgal ay ka fuliyeen koonfurta soomaaliya kow iyo soddonkii bishan oo ku beegnayd habeenkii khamiisii lasoo dhaafay war-saxaafadeedka maraykanka waxaa lagu yidhi qaarajinta xasan cali dhoorre waa dharbaaxo xooggan oo kale oo dhufaanaysa awoodda ururka al-shabaab uu u yeelan karo qorshaynta weeraro ka dhan ah dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda saaxiibada maraykanka ee gobolka iyo dadka maraykanka ah ee dibadaha ku sugan haddaba dilka sarkaalkan ahmiyad inteeleg ayuu u leeyahay dowladda soomaaliya iyo saaxiibadeeda kula jira dagaalka ka dhanka argagixisada waxaa su-aashaasii weydiiyey abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cali baashi maxamed xaaji ninkan waxaa baadigoob xoogla ayaa ku jiray muddo dheer ayaa la raadinayay waana ragga amniyaadka ugu sarreeya dadka amniyaadka haddii aa maqashana waa dadka dadka khaarijiya ninka adeejiya weeye ama qarax ha ahaato ama ha ahaadeen basoladaha kuwa wata ahaadeen ama kuwa ha wateen waa ragga dadka laaya oo suuqa ku laaya oo qaraxyada dhiga kuwaasuna annaga taarget ayay noo yihiin maraykankana taarget bay u yihiin eedaha nabadgelyada oo dhanna taarget bay u yihiin marka amniyad gaara ayuu noo lahaa annaga dhan maraykanku waxa uu sheegay in xasan cali dhoore uu marka laga soo tago inuu ku jiray saraakiisha sarsare ee al-shabaab ee xiriirka tooska ahla leh alqaacido uu sidoo kale u qaabilsanaa al-shabaab dhinaca amniyaadka oo howshoodu ay tahay ammaanka iyo sirdoonka islamarkaana fuliya weerarada iyo qaarajinta waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka inuu ku lug lahaa weeraro waaweyn oo ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale uu lahaa qorshaha weeraro laga fuliyey meelo ka baxsan muqdisho oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex muwaadin oo maraykanka u dhashay dhoore waxa uu si toosa ugu lug lahaa weerarkii shan labaatankii bishii desembar ee sanadkii labada kun afariyo tobankii lagu qaaday garoonka caalamiga ah ee muqdisho ee lagu beegay xilliga ciidda masiixiga weerarka waxaa ku dhintay ugu yaraan sagaal qof oo saddex ka mid a ay ahaayeen askarta midooda afrika waxaa dadka weerarkaasi ku dhintay ku jiray muwaadin u dhashay maraykanka oo la oran jiray bred fredericks oo ahaa sarkaal howlgaba oo ka tirsanaa ciidamada maraykanka hase yeeshee kontaraad ku shaqaynaya soomaaliya xasan cali dhoore wuxuu sidoo kale si toosa mas-uul uga ahaa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka bentagonka maraykanka uu soo saaray weerarkii bishii maaj toddobyabaatankeedii sanadkii labada kun shan iyo tobankii lagu qaaday hoteelka maka almukarama ee magaalada muqdisho ee ay ku dhinteen afar labaatanka qof oo ay ku jireen lixdii nin ee weerarka fulisay waxaa kaloo dadka ku dhintay weerarkaasi ku jiray qof soomaali maraykan ahaa iyo safiirkii soomaaliya ee switzerlan yuusuf maxamed baribari xasan dhoore ayay maraykanku aaminsanaayeen inuu ku howlanaa qorshaynta qaarajinta muwaadiniinta u dhashay maraykanka ee ku sugan muqdisho dhoore ayaa ku jiray liis labiyo toban qof ka koobnaa oo ay daabacday dowladda soomaaliya iyadoo la xiriirisay weeraro argagixiso oo muqdisho ka dhacay waxayna madaxiisa duldhigtay abaalmarin aan la shaacin ma aha markii ugu horreysay ee maraykanka iyo xulafadiisa dagaalka argagixisada ka dhanka ee soomaaliya ay howlgal ku dilaan xubno ka mid ah saraakiisha al-shabaab waxaa horey looga dilay labadii hogaamiye ee ugu sarraysay iyo boqolaal maleeshiya ah waxaa ugu dambeeyey bilowgii bishii maaj ee ayna dhaaftay duqayn uu maraykanku ka geystay xero tababar oo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka raaso oo qiyaastii mayl dhinaca waqooyi ka xigta muqdisho waxay sheegteen maraykanku inay weerarkaasi ku dileen ka mid ah mintidiinta marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro al-shabaab waxaa ku soo kordhay howlgallada maraykanka ee ay ka qayb qaadanayaan ciidamo kumaandoosa oo soomaali ah oo sidan oo kale howlgal ay maraykanka ka wada fuliyeen sagaalkii bishii maaj degmada awdeegle ee gobolka shabeellaha hoose haddaba sidee ciidamadan gaarka ee soomaaliya ay uga qayb qaataan howlgalladan noocana waa kan abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cali baashi mar kale goor habeen ayaa ciidankaa la qaadaa goobtaas maragta lagu malaynayo ayaa ciidanka lagu daadiyaa waxa fulinayaana waa ciidanka soomaalida oo kumaan dadka ayaa fulinaya hubaraduna xagga cirka iyo xagga maaragta wixii diyaarada la adeegsanayo ama dronka la adeegsanayo ayay kula howlgalaan ayaga ayaana tababaray sidaas ayayna u shaqeeyaan waa ciidan aad ciidan aad iyo aad u wanaagsan oo tababarkiisana aada u sarreeya weeyo cimilo kastana ku shaqay kara marka la fiiriyo dagaalka al-shabaab lagula jiro labadii sannadood ee lasoo dhaafay waxay ku faanaan inay geysteen khasaare xoog leh gaar ahaan weeraro ay ku qaadeen xerooyin ciidamada midooda afrika iyo dowladda soomaaliya ay ku lahaayeen gobollada gedo iyo shabeellaha hoose laakiin dhankooda al-shabaab dad badan oo wax cudurrasa ayaa qaba in weerarada ay geysanayeen ay ahaayeen kuwo naflacaari ah waxayna tusaale u soo qaateen duqaymihii ugu dambeeyey maraykanka uu kaga dilay saraakiisha ee ka dhacay gudaha soomaaliya iyo maleeshiyaad al-shabaab ay u direen puntland oo lagu jebiyey puntland iyo galmudug
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayey dhinaca kalena maxamed oo wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in lix ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku geeriyootay duqayn xalay fiidkii ay diyaarada dagaal ka fuliyeen degaanka cabdi dhoore oo afartan kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo wararka dadka degaanka laga helaya ayaa sheegaya in howlgalkan ay fuliyeen ciidamo isugu jira ajaanib iyo soomaaliya oo adeegsanayay ciidamo dhulka ah iyo awood dhinaca cirka ah labadaba ilaa hadda macadda dadka la bartilmaameedsaday kuwa ay yihiin waryaha v o eda ee gobolada jubbooyinka qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada kismaayo goobjoogayaal ku sugan deegaanka cabdidhoore ayaa v o a u xaqiijiyey in ka hor inta aysan duqaynta dhicin ay laba diyaaradood oo nooca qumaatiga u duulo ah ay ciidamo isugu jira soomaali iyo ajanabi ay ku soo daadiyeen halka lagu magacaabo xaarxaarka oo qiyaastii siddeed kilomitir u jirta deegaanka cabdidhoore iyadoo intaasi kadibna ay ciidamada oo lugaynaya ay gudaha u galeen deegaanka cabdidhoore waxaana wax yar ka hor deegaankaasi isaga baxay kooxda al-shabaab ee ku sugnaa deegaanka cabdidhoore qof ku sugan deegaanka cabdidhoore oo aan la hadlay ayaa ii sheegay in markii ay ciidamada gudaha u galeen deegaanka la maqlayay rasaas dhacaysa warku wuxuu intaasi ku darayaa in meel aan ka fogeyn deegaanka cabdidhoore dhanka waddada aada deegaanka beerxani oo ay xilligaasi ku sugnaayeen xubnihii kooxda al-shabaab ee isaga baxay deegaanka cabdidhoore inay diyaaraduhu la beegsadeen dhowr gantaal waxaana halkaasi ku geeriyooday lix ruux lixda qof ee ku dhimatay duqaynta ayaa ahaa ciidamada xisbada loo yaqaana ee kooxda al-shabaab waxaana sidoo kale jira xubno mas-uuliyiina oo ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo ka badbaaday goobta duqaynta maamulka jubbaland gaar ahaana laamihiisa ammaanka ayaa sheegay inay la socdeen dhaqdhaqaaqyada xubnaha kooxda al-shabaab ee ku sugan deegaanada galbeed ee gobolka jubbada hoose axmed maxamuud maxamed axmed carab waa afhayeenka laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka jubbaland wuxuuna ka hadlayaa duqayntii xalay ka dhacday deegaanka cabdidhoore cabdidhoore xalay wakhti dambe waxaa ka dhacay howlgal ballaaran waxaa meeshaas lagu dilay lix nin oo kooxda ugus ee al-shabaabka loo yaqaano nimanka tirsanaa aagaasaynu ku sugnaayeen meeshaasaynu ku dhintay lixda ninba oo ka tirsan kooxda ugus insha allahu tacaala waxaan leenahay dadka deegaanada nimanka ay joogaan ku sugan waxaan leenahay xidarkiina qaba nimanka ayaga waa la beegsanayaa waa niman aan mar walba baxsan karin meel walba ay joogaanna waa la tegi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo ciidamada iyo dowladaha dariska way tegi doonaan waana waana ballan nimanka ayaga in meelaha ay joogaan aan ka saarno khadar maxamuud xareed v o a
aad buu mahadsan yahay khadar dhinaca kalena waxaa maanta hal sana laga joogaa markii uu dhacay weerarkii ay ardayda badani ku dhinteen ee magaalada gaarisa ee caasimadda gobolka soomaalida ee waqooyi bari kenya weerarkaasi waxaa ku dhintay qof xilligan waxaa dib loo furay jaamacaddii gaarisa warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray waryaheenna maxamed faarax shire
guud ahaan dalkani kenya ayaa maantu waxay ahayd maalintii ka soo wareegtay xilligii xarakada al-shabaab ay dilka ka geysatay gudaha gobolkani waqooyiga beri oo ay soo weerartay jaamacadda gaarisa university halkaasi xarakada al-shabaab labadii bishii abril ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxay ku dishay in ka badan boqol afartan toddoba arday oo jaamacaddaasi dhiganaysay taalo weyn oo dowlad goboleedka gaarisa county ay soo samaysay ee halkaasi laga sameeyey taasoo micnaheedu ay tahay in lagu soo xasuusto dadkii halkaasi ku dhintay gobernatore nadiif jaamac aadan oo furay taaladaasi ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in gobolkan iminka uu yahay gobol amni ah laguna naaloon karo iminkana loo baahan yahay in ardada gobolkan ay ku soo noqdaan jaamacadda gaarisa university waxaan xusi haynaa sanad guurahaas ka soo wareegay maalinkii meeshan lagu laayay caruurta faraha badan ardayda jaamacadda nato gaarsi university college anagoo aada uga xun marka waa xasuus xasuustaa waxaan ku xasuusanaynaa ardaysaa la laayay oo aan ka xunnahay sida aan hore u sheegana waxaan leenahay arrintaas oo kale inaysan ka dhicin countigeenna iyo waddankeennaba ayaan arrintan maanta u samaynayna munaasabadan taalahan meeshan aan ku samaynay oo hadda aan furahaynana oo maanta aan shaaca ka qaadayna waxaa weeyaan waa taala oo baaqanayo oo raagi doono oo tusaayo magacyihii dhammaan ardayda meeshan lagu laayay iyadoo markaa ay unoqoto xasuus u noqoto kuwa naga dambeeyaan inay ku cibro qaataan oo waxaas aysan ka dhicin mudane aadan bare ducaale hogaamiyaha aqlibiyadda baarlamaanka dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkani kenya ay iminka ildheer ku hayso kooxaha doonaya in carqalad ay ka geystaan gobolkani waqooyiga bariye kenya konton sano ayaan jaamacad helnay al-shabaab jaamacadda annaga nagama xirayso annaga daarma aan iska xirno annaga al-shabaab tee noo soo duusho annaga jaamacad jaamacadahoodaa xiraan haddayba jaamacad qabaan iyo iskooladooda marka ummaddana waxaan leenahay mahad annaan u celinay ummaddana la degan magaalada iyo gobolka iyo waddankaba oo masiixiga oo ayakana nala istaageen oo dhaheen arrinkan arrin diini ma oho arrin muslimiinta quseeyo ma oho waa arrin adduweynaha quseeyo xasuus iyo qiiro fara badan ayaa dhammaan hogaamiyaashii halkaasi ka hadlay ay dadka xasuusiyeen iyadoo halkaasi la soo joojiyey tiro dad ah oo ahaa dadkii halkaasi ka badbaaday magacayga maxaa la walaal maxamed awal xuseen walaal maalinkaasito xaalad saxun bay u xumeed maalinkaas maxay ahayd maalinkii ardayda hata aan isnaqaano oo isla oo shaqamaan ku jirna issalaamayn aqoon aan ulaa badankooda dhinteena meydkooda arkay zaadan ooga qarcame waxay saateen waxay soo fakadeen oo caawinay ayagoo qaawan dhar baan u xirnay cabitaan baan siinay inay waasheen bay ku sigteen way saseen marka adi gudihii shaqaalihii gudaha ku sugnaa baad ahayd marka marka wax dhacayeen qaabkaba idinka gudaha u joogteen oo iskugu dayeyseen u badbaadisaan idinkuna isku badbaadiseen annaka maxaan isku badbaadinay horta guryahan ka soo kacnay salaadaan shaqo soo galaynay maxay noqotay inaan dadka carare inaan badbaadino oo fenska hilibka jirkooda ula haray silig baa wax meesha ku oodan marka sidaan ku badbaadinay shicibka dhan baa soo baxo geeska taagnaa wax maatires silig u saara dhalinta ardaydii oo ku badbaadiyaan wax gamis la soo orda wax fanaanada la soo orda dadka u xirxiraan bay noqotay iyo dadka inaan aamusiino dad sasay ahayn oo saxna madaxa jaamacaddaasi gaarisa university mudane axmed cusmaan warfa ayaa sheegay jaamacadda inay aqbali doonto tiro badan bisha sebtembar ay nagu soo socoto balse waxa uu sheegay in tiro yar oo keliya ay iminka jaamacadda ay dib ugu soo noqotay hadda waxaa joogtaa boqol iyo lixdan oo kuwa ay iska bixiyaan marka kuwii kale oo dowladda lacag ka bixinaysa weli ma imaan waxay imaan doonaa sebtembar hadduu ilaa yaraado markaas imaan doonaan ka warran ammaanka jaamacadda ammaanka aad buu sugan yahay waxaan samaynay police post gudaha taqriiban ay joogaan askar badan habeen dhaar bal ilaaliyo twenty four hours way marka shaqada jaamacadda marka see u socotaa shaqada ay u socotaa kasta waxaan dhibaya waxaa waay maadaama caruur ay jirin lacagtii hore ayay dowladda goosatay waxaad lacagta waxaa ka imaad treasuryga waxaa ka imaad ardayda lacagta ay bixiyaan maadaama arday ay jirin meeshii lacag ma leh gunti iyo gabagabadii dhammaan muslimiinta iyo masiixiyiintii halkan isugu yimid ayaa dhammaantood waxay hayeen kuwo u ducaynayay dhammaantoodna isugu soo baxay banaan weyn fagaaro weyn oo ku yaala jaamacadda taasoo ay ugu talagaleen in ay tusaan in muslimiinta iyo masiixiyiinta dalkani kenya dhammaantood ay yihiin kuwa midaysan waxaa dhammaantood muslimiinta iyo masiixiyiintii halkaasi isugu yimid ay ku qowlayeen in kenya ay tahay hal oo keliya loona baahan yahay muwaadiniinta kenyaanka in ammaanka gobolkan ay ka wada shaqeeyaan maxamed farax shire v o a garisa
halkaad weli nagala socotaan waa v o a oo toos idin kaga imaanaysa magaalada washington waxaa sii kordhaya hadallada adag ee ay musharaxiinta madaxweynenimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga jeedinayaan gaar ahaan kuwa ay bulshada islaamka ee waddankan u aragto in iyaga lagu beegsanayo murashaxa hogaaminaya tartamayaasha jamhuuriyiinta donald trump ayaa horey ugu baaqay in muslimiinta si kumeel gaar ah loogu mamnuuco maraykanka iyagoo hadalkaasina isagoo hadalkaasina jeediyey bishii desembar kadib markii weerar uu ka dhacay magaalada san bernardino ee gobolka california ee ay ku dhinteen afar iyo toban qof dilkaasina waxaa geystay nin iyo xaaskiisa oo muslima dhowaana murashaxa kale ee jamhuuriga ted cruz ayaa kadib weerarkii ka dhacay magaalada brussels ee dalka belgium ka jeediyey hadal uu ku tilmaamay ama ku talinayay in si gaar ah kormeer loogu sameeyo xaafadaha ay degaan dadka muslimiinta ah ee dalkan maraykanka siyaasiyiinta kale iyo bulshada muslimiinta maraykanka ayaa haddaba hadalladaasi cambaariyey siyaasiyiintaasina waxaa ka mid ahaa xildhibaanka keith ellison oo muslima lagana soo doorto gobolka minnesota dalka maraykanka intiini dhegeysanaysay idaacaddeenii xalay saakay waxaana sii daynay qeybtii koowaad ee waraysi oo waryaheena maxamuud mascad la yeeshay xildhibaankan ama kongaresmankan keith ellison haatanna kusoo dhowaada qeybtii labaad ee waraysigaasi waxaana inoo soo jeedinaya maxamuud mascade iyo ismaaciil xuseen farjar
waxaa tahay muslimkii ugu horreeyey ee loo doorto golaha wakiilada ee dowladda dhexe maraykanka aqalka koongareeska marka aad eegto hadalladan gafka ee kasoo yeeraya musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ma is leedahay america ayay dib u celinayaan marka ay timaado in dad laga soo doorto bulshooyinka laga tirada badan yahay gaar ahaan muslimiinta Well, yes, I think these ugly, racist, bigoted remarks do pull our country back. But I'll tell you this in America, we have a constitutional right to freedom of expression. So we can't, it's not illegal for these.
waxaan filayaa faallooyinkan gurracani inay dib u celinayaan dalka waxaanse kuu sheegayaa in dalkan maraykanka uu leeyahay dastuur ilaaliye xorriyadda hadalka sidaas awgeed maaha sharci darro in dadkani ay ku hadlaan faallooyin aan wanaagsanayn laakiin waa arrin niyad ahaan u khaldan haddii ay leeyihiin xaqa ay dareenkooda ku muujinayaan annaguna waxaan leennahay xaqa ay tahay in aan ilaashanno midnimadeenna shaqadaydu waxay tahay in aan isu taagno oo nidhaahno waxaa wanaaggu ku jira inaan gacmaha isqabsanno bulsho ahaan iyada oo qof weliba ku naaloonayo ixtiraam iyada oo aan qofna meel lagaga dhacayn sharaftiisa dadka arrimahan aan wanaagsanayn ku hadlayana ay tahay in la iska fogeeyo in sidaas aan idhaahdona xaq baan u leeyahay sida ay iyaguna xaq ugu leeyihiin in ay fikirkooda ka hadlaan waxaanse jecelahay inaan idhaahdo bulshada muslinka ahi arrintan soo food saartay hore ayay u dhigaysaa iyaga oo leh haddii aad isku dayeyso in aadna cadaadiso waxaan u soo jeesanaynaa in aan cayaaro doorka aan bulshada ku dhex lahayn And take my role as a member of this society, it's very important.
waa tahay ee kooxda al-shabaab ee soomaaliya ee waxa ay hadalkii donald trump ee ahaa in muslimiinta laga joojiyo inay soo galaan maraykanka ay u adeegsatay muuqaal ay soo duubeen dhowaantan ee arrintan ma kugu haysaa wax walaaca oo ah in ay sii xumaan karto amaba ay sii xumayn karto xaaladda muslimiinta ku dhaqan maraykanka Yes, I am worried about how this anti Muslim hatred might be used by uh, terrorist elements who are.
haa aad baan ugu walaacsanahay in arrimahan salka ku haya muslim nacaybka ay isticmaalaan ururada argagixisada ee islaamka u fasirta sida ay iyagu u arkaan sida aad tilmaantay oo kale al-shabaab way isticmaashay hadalka donald trump iyaga oo leh maraykanku waa ina necab yahay ee innaguna aynu nacayb u muujinno halkanna kaalaya si aan u dagaalanno warka aan hayo ama cid waliba ay ka warqabto ayaa ah inaan maraykanku dagaal kula jirin diimaha oo dhan xataa diinta islaamka maraykanka waxaad diinta islaamka ugu cibaadaysan kartaa si xor ah oo xataa ka wanaagsan meelo badan oo caalamka ah bulsho muslin ahaan waxaan salaada jimcaha ku tukannaa aqalka kabitaalka meel walba oo dalkan maraykanka ah ayaad salaada ku tukan kartaa oo ay ku jirto magaaladan minneabolis ee aynu hadda ku sugannahay fariinta uu gudbinayo donald trump iyo tan ururka al-shabaab gudbinayaan waa isla hal fariin oo isku mid ah waxay labaduba doonayaan in ay abuuraan iskudhac xadaaradeed oo u dhexeeya dunida muslimka iyo reer galbeedka mase jirto haatan xiisad dhaba oo u dhexaysa reer galbeedka iyo muslimka reer galbeedku way gacan siiyaan dunida islaamka wuxuu ahaa maraykanka ciddii ka hortimi sofiyeetka si loo joojiyo dilkii bosniyaanka meelo kalena way jireen laakiin qodobka aan ka hadlayo ayaa ah in dadka wanaagsan ee dunidani inay iskaashadaan waxaad jira dad wanaagsan oo ka mida yuhuudda kiristaanka ama dadka kale maaha inay kala fogeeyaan mala awaal ama warar aan sugnaynin And so we're not going to uh, divide ourselves. We're going to deception, lies, and violence.
aad iyo aad Eh, haddii aan ka hadalno arrimaha eh, soomaaliya waxaad dhowaantan adiga iyo xubno kale aad saxiixdeen waraaq aad ku dalbanayseen in dhaqaale gaaraya ku dhowaad sagaashan milyan oo dollar ee lagu caawiyo soomaaliya si gacan looga geysto dhismaha hay-adaha soomaaliya sharaxaad ma naga siin kartaa sida ay tallaabadani u caawinayso soomaaliya Well, right now, the United States Congress, which I'm a member of, is making financial decisions where the money should go, where the donations of America should go. And I recently was very pleased.
xilligan aynu ku sugannahay waxaa golaha kongareeska ee maraykanku uu go'aanno ka gaadhayaa arrimaha maaliyadda kuwaas oo ku saabsan halka lacagahaasi aadayaan iyo halka ay tahay deeqaha maraykanku inay aadaan waxaan aad ugu faraxsanahay in aan soo saarnay waraaq aan ku raadinayno adduun dhan ilaa toddoba iyo siddeetan milyan oo dollar oo ah kaalmo dhaqaale oo gacan lagu siinayo dhismaha hay-adaha dawliga ah ee soomaaliya waana tallaabo aad u muhiima waxaana meelahaas ka mid a laamaha caafimaadka laamaha dowladda baananka iyo wixii la mid ah waxaana meelaha aannu xoogga saaraynaa ay yihiin kuwa u adeegaya bulshada soomaaliyeed runtu waxay tahay inaan intaas in ka badan aan qabanno waanna jecelahay sidaas waxaa kale oo jirta waraaq kale oo aannu doonayno in aannu ku codsanno in kongareesku uu dhaqaale ku caawiyo arrimaha abaaraha waxaynuna la soconnaa in abaaruhu ay xilligan dhib badan geysteen anigu waan isku dayayaa in aan golaha dhexdiisa ka qabto wax kasta oo aan awoodo sidii dadka soomaaliya ay u heli lahaayeen taageero iyo weliba dhaqaale si dadka soomaaliyeed ay u dhisan karaan hay-adahooda dawliga ah soomaaliyana ay u noqon lahayd qaran xooggan islamarkaana ubadka soomaaliya ku dhasha ee dalka ku barbaaraa ay hoggaan ka noqon lahaayeen dalkooda si ay u rumeeyaan riyadooda President of Somalia and uh, can be uh, can seek their dreams.
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maxamuud mascade iyo ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo koobayey waraysigii wariyaha v o eda ee magaalada minneapolis maxamuud mascade oo la yeeshay koongareeska amaba mudanaha aqalka hoose ee maraykanka keith ellison halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hambalyadii heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa falastiin maadaa qaata masaaniga gabdhaha horeeya saas bay ah haddii warqadda ugu horreysaa noo soo qabto waxay naga soo gaartay agaasimaha idaacadda gool f m cabdulaahi daahir siyaad dhakoos cabdulaahi xasan suleymaan
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa falastiin maadaa qaata masaaniga gabdhaha horeeya saas bay ah haddii warqadda ugu horreysaa noo soo qabto waxay naga soo gaartay agaasimaha idaacadda gool f m cabdulaahi daahir siyaad dhakoos cabdulaahi xasan suleymaan baliil caydiid cabdiraxmaan aadan iyo maxamed cabdulaahi axmed dikarey iyo maxamed cabdirasaaq shire tolman cabdisalaad ibraahim cabdiyare cabdiraxmaan ibraahim macaanow ayaa la yidhahdaa iyo cabdifataax cabdirashiid abuukar naani iyo mahad shariif jilcow haaruun yuusuf khasaare iyo sucaal xasan cali samaara iyo nasrakiin xaashi nuure racwi salaad muuse naciimo cabdulaahi aadan iyo sacdiye cali xasan siman dhammaan maamulka iyo howlwadeenada idaacadda gool f m ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho waxay tahniyad aroos farxad la hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska calmadee kale ah cabdisamed maxamed xasan balaag yare iyo weliba amaal cumar cabdi oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad kheyr qaban kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay waxaan u baaqayaa abti haaruun ismaaciil bowdoole iyo hooyo xaybo ismaaciil bowdoole iyo hooyo maryam ismaaciil bowdoole iyo abti axmed ismaaciil bowdoole iyo hooyo sacdiye ismaaciil bowdoole iyo waxay yidhahdeen abti maxamed ismaaciil bowdoole iyo abti cabdulaahi dubad sharmaarke iyo cabdulaahi cali xarbi iyo dhuuxo ibraahim faarax iyo cumar cali xarbi iyo sabriin cumar cali dhammaantoodna waxay jecel yihiin iyagu jooga soomaaliya inay taaniid kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdulaahi xasan maxamed iyo waxay yidhaahdeen sacdiyo cali xarbi oo gabar ay ugu dhalatay maraykanka waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo baxshay maqdis cabdulaahi waxaana leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aamin ayaa leenahay warqadan waxay naga soo gaartay dr xasan maxamed xaaji duusos iyo xaaskiisa bahjo cabdulaahi cali dr cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa xalimo maxamed xasan maxamed xasan maxamed maxamed weli iyo xaaskiisa maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa eedda faadimo xaaji iyo nimco maxamed xaaji iyo nuurto maxamed xaaji dadkaasoo kale jooga soomaaliya sweden belgium iyo holland waxay tahniyad iyo hambalyo leeyihiin arooskii aroosadda axmed xasan rooble iyo faatima abuukar xaaji oo ku aqalgalay dalka sweden waxay leeyihiin wiil iyo caano gabraya caano doqonimayay kula sii durkine dabar geli naftoo soo yara dabaal waxaan kuu danayn ha ku daalino haye falastiin war kastaa sidaa tiraadaana naga dah
daruur curatayba anu debed fadhiya igu soo dade dox soo ragmiyo dufaan ciriyo dad bay sidee baldawayada dadna igu dhow day weyday hoy darxumadan qaabe baldawayada dadna igu dhow
hooyo maka maxamuud cabdi iyo yaxya cabdulaahi xaaji iyo marwadiisa qatra cabdulaahi xaaji iyo gabadheeda jawaahar cabdulaahi xaaji iyo saygeeda iyo caruurteeda foos cabdulaahi xaaji saygeeda iyo caruurteeda jaweeriya cabdulaahi xaaji ra'iisa cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan cabdulaahi xaaji abdicali caraale iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa faadimo maxamuud garfiiq iyo saygeeda daahir xaaji xasan cadale cabdiraxmaan maxamuud garfiiq xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi maxamuud garfiiq iyo farxiye maxamuud garfiiq iyo cayni maxamuud garfiiq naciimo maxamuud garfiiq iyo eeda madiine maxamed cali iyo eeda sahra cumar maxamed iyo waxay yidhaahdeen adeer maxamed cumar maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer xaaji xasan cadale xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxay tahniyad farxad leh oo dhalasho u dirayaan bila cabdulaahi xaaji iyo marwadiisa bushra maxamuud garfiiq oo dhowaan gabri ugu dhalatay dalka switzerland gabadhaasi waxaa loo bixiyey maa-ida maa-ida waxaanu leenahay soo barbaar maa-ida yarey ibraahim ducadana waa xaggiinaa layidhi bal raaci tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo triig bashiir aadan iyo maxamed cabdi khaliif iyo ibraahim cabdi khaliif iyo jees cabdi khaliif iyo namco axmed iyo bashiir axmed iyo camiiro axmed ubax aadan ibraahim iyo fardowse aadan ibraahim iyo waxay yidhahdeen cabduqaadir aadan ibraahim waxaanay jecel yihiin inay hambalyo dhalasho ay gaarsiiyaan saciid cabdi khaliif iyo farxiye aadan ibraahim oo wiil ugu dhasha bay yidhahdeen goday waxaanay leeyihiin ducada xaggiina le waayo wiilkaasi waxaan leenahay soo barbaara noqo kii dadkiisa iyo darkiisaba anfaca nimcan hilaac baa hadlo wuxuu yidhi inkastood iska tuuriya ka tir laabta leedahay waa tebi had iyo jeer taabashadu xalkeed leh ha igu takuurin caashiq waa kaas
afkabadaahiisu waa dibnahaw layidhi kii daboolan waa dahme afkabadaahiisu waa dibnahaw layidhi kii daboolan waa dahabe dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkaana daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka dugsoonu aho haddaanay daadabgaanin dabayshaday dabayshu dhulkay ka duusha daruurta cirkaana daadiise dadkana dabarkiisu waa diin raggaana dumarka dugsoonu aho haddaanay daadabgaanin dabayshaday adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxa tahay nafcaashaqdago ku daydayaysa dawaad u tahay dabiibka calooy adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaa dahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxaa tahay nafcaashaqdago ku daydayaysa dabiib u tahay daweyka caloo dayaxa qoraxda ilaysu dirta hadduu dibadana waxba delayaxa qoraxda ilaysu dirta hadduu dibadana waxba delay taana dabkuun baabislayn kara haddaanu diyaarin daan makarin dareen caqlihiga warka u dira hadduu damqadana waxbaa daare dokhiya cashaaqa istaadashay baabislayn kara haddaanu diyaarin daan makarin dareen caqlihiga warka u dira hadduu damqadana waxba daare dokhiya cashaaqa istaadasha adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxa tahay nafcaashaaqu dago ku daydayaysa dawaad u tahay dabiibka caloy adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqdo adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxa tahay nafcaashaaqu dago ku daydayaysa dabiibu tahay daweyka calool adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde adigu diidanay hadaadahabo qalbiga dejiso hindhaha deeqde sidii dayax soo baxa tahay nafcaasha qudagoo ku daydayaysaad dawaad u tahay dabiibka calool dawaad u tahay dabiibka calool
warqadan markana gacanteeda kusoo dhacday waxay naga soo gaartay waa tahniyad aroos waxaa halkan ka diraya cabdimowle maxamed aamin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa khayradsaan maxamed aamin xaaskiisa iyo caruurtiisa yaasiin mukhtaar aamin xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdiraxiim mukhtaar aamin xaaskiisa iyo caruurtiisa sadar mukhtaar aamin jaaliyo maxamed aamin saygeeda iyo caruurteeda tuunis maxamed aamin saygeeda iyo caruurteeda maymuuna maxamed aamin saygeeda iyo caruurteeda taajo maxamed aamin iyo jaaliyo mukhtaar aamin iyo saygeeda iyo caruurteeda maxamed cali shacbaan iyo maxamed geershines iyo maxamed al cadaala iyo nuurudiin maxamed ibraahim cabdikariim qadar iyo dhammaan shaqaalaha modern berger group dadkaasoo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha isdoortay bay yidhaahdeen haye farta iyo faraantiga waa maxamuud maxamed aamin iyo xaniifa cabdi cabdiraxmaan oo arooskooda uu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose deegaanka awjabe waxay leeyihin isku waara noqda lamaane daacad ah dalabkana waxay yidhaahdeen waa xaggeena bal heesaan usoo qaban doonaaha warqad waa tahay falastiin ay dhammaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe cali aadan waraabe iyo ismaaciil aadan waraabe iyo xuseen aadan waraabe iyo hooyo khadiijo nuur afey siraaji cali aadan iyo fahmo cali aadan iyo samsam cali aadan faadumo cali aadan nasro cabdi cali iyo waxay yidhahdeen awow xuseen aadan dhafe dhammaan dadkaasi oo kala jooga baardheere faxfaxdhuun iyo ceelwaaq ee gobolka gedo waxay halkan jecel yihiin heestan iyo tahniyadba inay ka gaarsiiyaan mukhtaar maxamed cusmaan iyo leyla cali aadan oo ku aqalgala bay yidhaahdeen magaalada jubba ee koonfurta suudaan waxaana ay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwii isku waara ee ban uu kala sii ubad qayr qabah aamiin ayaan leenahay bardihii ku yiil isha baydhabo intuu gun iyo baar baxay caleemuhu ballaarteen codka macaan ee xasan aadan samater baylaygu helyo boraaniga ridyo baasaa jacaylku soobay baylaygu helyo boraaniga ridyo baasaa jacaylku soobay boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan belaadan lahaa boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan belaadan lahaa goobtii haddana sii ballaaragtu bogsan weyday berdihii ku yeelisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemku balaadhiyey baxrusaa kulaamoodiyey shabaydhabo intuu guniyo baarbaxay caleem u balaadhiyey baxrusaaf laamoodiyey fadaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle waad igu fadaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle waad igu sugan kuslay baalan arkee baga markaadi jiri baadidaanku qabu kaama baaqan biri balbaslay baalan arkee baga markaadi jiri baahidaanku qabu kaama baaqan biri bishii dhalatay been kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansada bishii dhalatay been kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansada hadana sii ballaarato bogsan weyday goobtii haddana sii ballaarato bogsan weyday berdihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo barbaxay caleem u balaadhiyey baxrusaab laamoodiyey berdihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baarbaxay caleem u balaadhiyey baxrusaab laamoodiyey badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa aleewaadi badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa aleewaadi ballan looma dhigo ruux laba boglaa berrii buu waqtigu faareer maray ballan looma dhigo ruux laba boglaa berrii buu waqtigu baareer maraa Boqolyobay berri ballan looma dhigo ruux laba boglaa berrii buu waqtigu baareer maraa boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan belaaganla boogtii haddana sii ballaarato bogsan weyday boogtii haddana sii ballaarato bogsan weyday berdihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baarbaxay caleemu balaadhe baxrishaab laamoodee badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa alle
waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi xaaji iyo hooyo xaawo caraale iyo hooyo make maxamuud cabdi iyo yaxye cabdulaahi xaaji iyo marwadiisa iyo khatre cabdulaahi xaaji iyo gabadheeda jawaahir cabdulaahi xaaji iyo isageeda iyo caruurtooda iyo foos cabdulaahi xaaji iyo isageeda iyo caruurtooda iyo waxay idhahdeen jawriya cabdulaahi xaaji iyo ra'iisa cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan cabdulaahi xaaji abti cali caraale xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo faadumo maxamuud garfiiq iyo saygeeda daahir xaaji xasan cadale iyo cabdiraxmaan maxamuud garfiiq iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi maxamuud garfiiq iyo farxiya maxamuud garfiiq cayne maxamuud garfiiq iyo naciimo maxamuud garfiiq iyo eedo madiina maxamed cali iyo eedo zahre cumar maxamed iyo adeer maxamed cumar maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer xaaji xasan cadale xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana ay jecel yihiin dhammaantoodba inay taniid kal iyo laaba ay gaarsiiyaan bilaac cabdulaahi xaaji iyo bushra maxamuud garfiiq oo waxay yidhahdeen gabar ay ugu dhalatay dalka switzerland waxaana gabadhaas loo bixi yidhahdeen maa'ida bile waxaanay leeyihiin maa'ida soo kor baan ku leenahay warqadana waxay naga soo gaartay cabdulaahi daahir siyaad dhakoos iyo cabdulaahi xasan suleymaan baliil iyo caydiid cabdiraxmaan aadan iyo maxamed cabdulaahi axmed dikare iyo maxamed cabdirasaaq shire tolman iyo cabdisalaad ibraahim cabdiyare iyo cabdiraxmaan ibraahim macow cabdifataax cabdirashiid abuukar naani iyo nasro kiin xaashi nuure iyo mahad shariif jilacow iyo sacadiye cali xasan sacadiye simon haaruun yuusuf khasaaro dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo leeyihiin cabdisamed maxamed xasan balaagyare iyo amaal cumar cabdi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana kala hela haye ibraahim dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray jenaraal maxamuud maxamed barrow iyo xaaskiisa iyo macalin xuseen maxamed barrow iyo xaaskiisa xildhibaan yuusuf xasan cabdi iyo xaaskiisa iyo xildhibaan maxamed cilmi iyo xaaskiisa iyo axmed cabdulaahi guddoomiyaha wajeer iyo waxa ay yidhaahdeen ambasadar maxamed cabdi afey iyo sheekh axmed nuur xaaji maxamuud biixi sheekh maxamed cabdi umul iyo sheekh shibil iyo sheekh shakuul iyo sheekh maxamed saalax iyo sheekh cabdirasaaq jir iyo maxamed cabdulaahi iyo waryahana nairobi yaasin ciise wadheere iyo cabdirasaaq catoosh iyo xasan deeq haybe iyo raage xasan dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambali iyo bogaadaba ay gaarsiiyaan axmed xuseen maxamed barrow iyo caaisha axmed nuur oo waxa ay yidhaahdeen isku guursaday magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin eebbe waxaan ugu baraynaa inuu kala siiyo ubad kheyrqaba aamin ayaan leenahay
waxaa halkan hambalyo dhalasho farxad laka diraya bay leeyihiin hooyo xaliimo awsul barre iyo aabbe maxamed cumar jaamac iyo maxamed barre maxamed faarax barre iyo hooyo maryamo muuse barre iyo kamas faarax barre bilo faarax barre muraar faarax barre xamdi faarax barre sucaad axmed faarax xamdi axmed faarax nabiiha axmed faarax xamse axmed faarax tamad cumar jaamac iyo saygeeda maxamed siraad iyo caruurteeda iyo sahre cumar jaamac iyo cibaado warsame iyo dhuux axmed xuseen iyo leylo warsame jaamac iyo injineer borow iyo dhammaan reer faarax barre iyo dhammaan reer awsulub barre iyo dhammaan reer cali waambe dadkan oo kala jooga etoobiya kenya iyo soomaaliya maraykanka sweden iyo ingiriiska waxay hambalyo dhalasho farxadle u dirayaan boqorka iyo boqoradda farta iyo faraantiga usha iyo diirkeeda waa farax maxamed cumar salaad iyo saygeeda ayaanle cali waanbe oo wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaana gobolka doolo wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed amiin ayaanle cali waanbe ducadu waa xaggiinay leeyihiin maxamed amiin soo barbaar noqo kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa anfacaa falastiin ay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe cali aadan waraabe iyo ismaaciil aadan waraabe iyo xuseen aadan waraabe iyo hooyo khadiijo nuur afey siraaji cali aadan iyo fahmo cali aadan iyo samsam cali aadan faadumo cali aadan nasro cabdi cali iyo waxay yidhahdeen awow xuseen aadan dhafe dhammaan dadkaasi oo kala jooga baar dheere faxfaxdhuun iyo ceelwaaq ee gobolka gedo waxay halkan jecel yihiin heestan iyo taaniidba inay ka gaarsiiyaan mukhtaar maxamed cusmaan iyo leyla cali aadan oo ku aqalgala bay yidhaahdeen magaalada jubba ee koonfurta suudaan waxaana ay leeyihiin allaha idinka dhigo kuwa isku waara ee bana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay heestan waxaa la yidhaahdaa ku salaamay markaan sii bixinaa laakiin saarna waxay ahayd heesta barnaamijka markuu soo galaa inaan malaha ku bilaabo salaam waa kaa salaantaasaan uga tegaynaa dadka waa codka macaan ee fanaanada canab ismaaciil heestuna waa heestii ku salaamay
qosle baalan arkee baga markaadi jiri baahidaanku qabu kaama baaqan biri balbasbay baalan arkee baga markaadi jiri baahidaanku qabu kaama baaqan biri bishii dhalatay bee kuma hadin barbarkaa jirta weli bidhaansada bishii dhalatay bee kuma hadin barbarkaa jirta weli bidhaansada goobtii haddana sii ballaarato bogso weyday goobtii haddana sii ballaarato bogso weyday berdihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo barbaxay caleemu ku balaadhiyey waxrusaa bilaamoodiyey berdihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo barbaxay caleemu ku balaadhiyey waxrusaa bilaamoodiyey بدانا كدعي سيدان وقبحة بتبادا الهوادي بسم بدانا كدعي سيدان وقبحة بتبادا الهوادي بسم ballan looma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu faareer maray ballan looma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu baareer maraa boqolyoobay ballan looma dhigo ruux laba boglaa berri buu waqtigu baareer maraa boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan bilaadan la boogtii haddana sii ballaarato bogsan weyday boogtii haddana sii ballaarato bogsan weyday berdihii ku yiilishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu balaade baxrashaa bilaamoodee badaanaan ku dhacay sidaan uga baxa badbaadaa aleewaagusbedela
waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi xaaji iyo hooyo xaawo caraale iyo hooyo make maxamuud cabdi iyo yaxye cabdulaahi xaaji iyo marwadiisa iyo khadre cabdulaahi xaaji iyo gabadheeda jawaahir cabdulaahi xaaji iyo isageeda iyo caruurtooda iyo foos cabdulaahi xaaji isageeda iyo caruurtooda iyo waxay hahdeen jawriya cabdulaahi xaaji iyo ra'iisa cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan cabdulaahi xaaji abti cali caraale xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo faadumo maxamuud garfiiq iyo saygeeda daahir xaaji xasan cadale iyo cabdiraxmaan maxamuud garfiiq iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi maxamuud garfiiq iyo farxiya maxamuud garfiiq cayne maxamuud garfiiq iyo naciimo maxamuud garfiiq iyo eedo madiina maxamed cali iyo eedo zahre cumar maxamed iyo adeer maxamed cumar maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo adeer xaaji xasan cadale xaaskiisa iyo caruurtooda waxaana ay jecel yihiin dhammaantoodba inay taaneed kal iyo laaba ay gaarsiiyaan bilaa cabdulaahi xaaji iyo bushra maxamuud garfiiq oo waxay yidhahdeen gabadhay ugu dhalatay dalka switzerland waxaana gabadhaas loo bixi yidhahdeen maa'ida bile waxaanay leeyihiin maa'ida sokor baan ku leenahay warqadana waxay naga soo gaartay cabdulaahi daahir siyaad dhakoos iyo cabdulaahi xasan suleymaan baliil iyo caydiid cabdiraxmaan aadan iyo maxamed cabdulaahi axmed dikare iyo maxamed cabdirasaaq shire tolman iyo cabdisalaad ibraahim cabdiyare iyo cabdiraxmaan ibraahim macow cabdifataax cabdirashiid abuukar naani iyo nasro kiin xaashi nuure iyo mahad shariif jilacow iyo sacadiye cali xasan sacadiye simon haaruun yuusuf khasaaro dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo leeyihiin cabdisamed maxamed xasan balaagyare iyo amaal cumar cabdi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihin isku waara ubad kheyr qabana kala hela haye ibraahim dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray jenaraal maxamuud maxamed barrow iyo xaaskiisa iyo macalin xuseen maxamed barrow iyo xaaskiisa xildhibaan yuusuf xasan cabdi iyo xaaskiisa iyo xildhibaan maxamed cilmi iyo xaaskiisa iyo axmed cabdulaahi gudoomiyaha wajeer iyo waxa ay yidhaahdeen ambasadar maxamed cabdi afey iyo sheekh axmed nuur xaaji maxamuud biixi sheekh maxamed cabdi umul iyo sheekh shibil iyo sheekh shakuul iyo sheekh maxamed saalax iyo sheekh cabdirasaaq jir iyo maxamed cabdulaahi iyo waryahana nairobi yaasin ciise wadheere iyo cabdirasaaq catoosh iyo xasan deeq haybe iyo raage xasan dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay hambalyo iyo bogaadaba ay gaarsiiyaan axmed xuseen maxamed barrow iyo caaisha axmed nuur oo waxa ay yidhaahdeen isku guursaday magaalada nairobi waxaana ay leeyihiin eebbe waxaan ugu baraynaa inuu kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaan leenahay
waxaa halkan hambalyo dhalasho farxad la ka diraya bay leeyihiin hooyo xaliimo aw sulub barre iyo aabbe maxamed cumar jaamac iyo maxamed barre maxamed faarax barre iyo hooyo maryamo muuse barre iyo kamas faarax barre bilo faarax barre muraar faarax barre xamdi faarax barre sucaad axmed faarax xamdi axmed faarax nabiiha axmed faarax xamse axmed faarax tamad cumar jaamac iyo saygeeda maxamed siraad iyo caruurteeda iyo sahre cumar jaamac iyo cibaado warsame iyo dhuux axmed xuseen iyo leylo warsame jaamac iyo injineer borow iyo dhammaan reer faarax barre iyo dhammaan reer awsulub barre iyo dhammaan reer cali waambe dadkan oo kala jooga etoobiya kenya iyo soomaaliya maraykanka sweden iyo ingiriiska waxay hambali
way dhegeystayaal barnaamijkii hambalyadii heesaha ayaa intaasi noogu dhan way mahadsan yihiin falastiin iyo daanduray inta haddii la idhaahdo aynu idaacadda toddobada fiidnimo dib ugu kulmi doono anigoo ah maxamed cabdi maxamed al xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.